Xeelka Mandheere oo ku mid ah xeelkan kafeyna ka yaala degmada Xudur oo ay dadkii xoolo biyo ku waraaba jirana iyo hadduu muuqda ko uusa guri kureey markii jiilaalka uusa ka dheeraday welina rajo la ku qaba intii biyo uusa sheena maadaama uusa ceelka uusa haay koo edlan ku gudubi jiray xiliyadan hadda ee shacabka ka dhaqan degmada Xudur iyo hadda wajahayn biyo la'aan eedan daran sidoo kalena weliba saameynta dareemay dadka xoolo dhaqatada eh anaasoo xoolo biyo ku waraabisada jirana tani iyo haliskeeta dadka iyo dunyada maadaama nololo iyo biyeeta nishii madow galdow oo ku mid ah dadka deegaanka iyo sheegaa intii sababta sheentii guritaanka ceelkan iyeta roobabka guga iyo deerta la waay islamarkaana lambaa hinti xudur lahangurmada ceelal kalena lanqoda si dadka iyo dunyada lambadbaadiyaa Ooni ceelkiina saarnaynay doogti una saarnaynay tanahay biyuhunana kuna kulanni sababteenna abaar ka dheerati waddanka abaartis badati anaga og bis degmadana jarti geediga waaye haani koraadla waaye haani hoosana ilaahay muqaadiridla waaye ceelku unahaftireenna ceel maan dheeri dheere afwiinuu kii hudur dhammadina miska kooy ilaahay ma isticmaaray dad i diinyo deegaanka uun dheer dhowdhateena aan ku oroorayo beled i baadiinamiiskamadi eena beledka guhaan meel kasta dhabkii idka jara kii dhammaan haada dhatiyo goho kinamiska koyayahay hata haalyey iniisu dhamiinay dhudhurusho rafad aani shantii naferina misheena shan saalika deeriyahay may wajahaana ini oo sawayaal kale oo eelduurada bahaan bersho antana biyo ku waayaan kalaas nagati margan hagaaski inta la sheegay biili waa adleen waaye ini berka hatana biili kuweydi booyin biyuka jiraana midleen garo ilaahay mugaa helay saafika waraabiyo waaye waxaana ku mid ah dadka ka dhaansada jira ceelkun oona iska jiran xoolodhaqata iyo dadka deegaanka iyo sheegaan intii dhibaato badan iyo dareemayaan sidaas darteedna ka baaqeen inti lanqoda ceelal iyo biyo ka dhaansadaan gobolka oomba ka tahay rag xalay sagaal saaci bar yimidba ceelka jooga waa u jeedaan inaan oomanahay xiyad baan u baahannahay noo qodo ceelasha waa maadada kooda maadada labaad nolol ma jirto wax nolol bar haddii biyo la yahay nolol ma jirto nolosha koowaad waa biyaha marka adduunweynaha iyo ilaahida kure dowladda koonfur galbeed federaalba waxaan ka codsanaynaa in nalala soo gaaro macnihii biyo iyo daawo iyo ilaahay waa kuure wax alla wixii naloo heli karo degmada xudur iyo guud ahaan gobolka bakool iyo weliba laha ku wariyay intii biyaraan iyadoon daran ku jarta kuleed markii roobabkii guga iyo deerta la waaye taasna iyo sababtii intii ceelalka deegaanadaas ka yaalan iyo gureena maamulka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan wasaaradda tamarta iyo biyo iyo dadaalanka jarta sidii ceelal meelaseelan ku hirgeliyey fadhiisay dadka iyo duunyada lan badbaadiyaa